nabadgeliyo naxariis korkiina ahaa tu saaxiibadayna dhegeysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaceebe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonaya in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga nafarayo aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada haddaba yacquub wuxuu arkay in xadhuudh lagu helo masar markaasuu yacquub walaashiis ku yidhi war maxaa midkiinaba mid kale u fiirinayaa oo wuxuu ku yidhi bal eeg waxaa maqlay in xadhuudh laga helo masar bal xaggaas u dhaadhaca oo halkaas waxaa inooga soo iibinaysaan inaannu u noolaano oo aynu dhimanin markaasaa yuusuf tobankiisi walaal waxay u tageen masar inay xadhuudh ka soo iibsadaan laakiinse yuusuf walaalkiisi yacquub ma uu raacin walaalihiis waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo balaayo ku u dhacda markaasaa walaashii israa'iil waxay yimaadeen inay wax iibsadaan iyagoo la socda kuwa yimaadeen waayo abaartu dalka kancaan way ka dhacday yuusufna wuxuu ahaa taliyihii dalkaasi isaguna wuxuu ahaa kii wax iibin jiray dadkii dadka kale oo dhan markaasay yuusuf walaalihiisa u yimaadeen isaga inta ay u wada sujuudeen ayay wejiga dhulka wada saareen yuusufna walaalihiis wuu arkay wuuna gartay laakiin wuxuu isaga dhigay sidii nin qalad oo intuu si qallafsan ula hadlay ayuu wuxuu ku yidhi iyagii war xaggee baad ka timaadeen oo iyana waxay yidhaahdeen waxaynu ka nimid dalka kancaan si aynu u cunto u iibsanno yuusufna wuxuu gartay walaalihiis laakiin iyagu ma ay garan isagii yuusufna wuxuu xasuustay riyooyinkii yuusufna wuxuu xasuustay riyooyinkii ku saabsanaa oo uu ku riyooday oo wuxuu ku yidhi iyagii basaasiyad tihiin oo waxaad u timaadeen inaad aragtaan dhulka abaarnimadiisa iyana waxay ku yidhaahdeen isagii maya siidkaygiyow laakiinse annagoo addoommadaada ah waxaynu u nimid inaynu cunto iibsanno kulligayo isku nin walaashiis baynu nahay oo waxaynu nahay nin daacad ah oo annagoo daacadnimada ah basaasyo ma nihin isana wuxuu ku yidhi iyagii maya laakiin waxaad u timaadeen inaad aragtaan dalka abaarnimadiisa iyana waxay yidhaahdeen annagoo ah addoommada waxaanu nahay laba iyo toban walaalo oo waxaynu nahay nin jooga dalka kancaan walaalihiis oo bal eeg kii noogu yaraa wuxuu maanta la joogaa aabbahayo midna maba joogo markaasuu yuusuf iyagii ku yidhi taasu waa tii aan idinkula hadlay anigoo leh basaasiyaad tihiin haddaba tan baa la idinku tijaabin doonaa nolosha fircoon baan ku dhaartay inaydan halkaa ka tegin doonin in walaalkiin yaraa halkaa yimaado mooyaane abaartuna dalka aad bay uga xumayd oo markii ay wada cuneen xadhoodhkii ay masar ka keeneen ayaa aabbahoodi ku yidhi bal eeg bal taga hadda haddana oo cunto yar inoo soo iibiya markaasaa yahuudda la hadashay isagii oo waxay ku tidhi ninkii aad buu noogu dhigay oo wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan oo walaalkiin idinla jiro mooyaane haddaad walaalkayow na raacisid waanu dhacaynaa oo cuntana ku soo iibsanaynaa laakiinse haddaadan isaga deereen anagu dhaadhin mayno waayo ninkii wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan in walaalkiin idinla jiro mooyaane markaasaa israa'iil wuxuu yidhi waxaad sida xun inoogula macaamilooteen oo aad ninka ugu sheegteen inaad walaal kale leedihiin markaasay yidhaahdeen ninku wuuna heebsaday annaga iyo xigaalkayga oo wuxuuna yidhi aabbihiin weli ma nool yahay walaal kale ma leedihiin oo aanan waxaanu uga jawaabnay wixii uu na weydiiyey waayo miyaynu siibnaa ku garan karaynay inaanu nagu dhan doonto walaalkiinkeena markaasaa yahuuddu waxay ku tidhi aabbihiis israa'iil wiilka i raaci oo markaasaa waanu oo waanu tegi doonaa inaynu noolaanno oo aynan dhiman annaga iyo adiga iyo dhallaankayguba aniga dhiman u noqon doonaa oo aan weydiin doonaa isaga haddii aan ku keeni waayo isaga oo aan hortaada soo joojin waayo aniga eeddu ha i saarnaato weligayga waayo haddaanan raagin hubaal haddaba mar labaad waynu soo noqon lahayn markaasaa yuusuf ku hor adkaysan kari waayey kuwii isaga la taagnaa oo dhan oo wuxuu ku qayliyey nin walba dibadda iga bixiya oo ninba lama taagnayn isaga markii yuusuf walaalihiis isugu sheegay markaasaa intuu codkiisa kor u qaaday ooyey oo masaariintiina way maqleen dadkii guriga fircown way maqleen markaasuu yuusuf wuxuu aabbihii ku yidhi yuusuf baan ahay ee aabbahay weli ma nool yahay walaalihiis way u jawaabi kari waayeen waayo aad bay uga argagaxeen hortiisa markaasaa yuusuf wuxuu walaalihii ku yidhi bal ii soo dhowaada waan idin baryayaye kolkaasay u soo dhowaadeen markaasuu yidhi aniga waxaan ahay walaalkiin yuusufkii aad u iibiseen kuwii masar tegayey oo haatan ha calool xumaanina naftiinana ha u cadhoonina iibiskii aad halkan iga iibiseen aawadiis waayo ilaaha wuxuu hortiin ii soo diray in naf la badbaadiyo waayo labadan sannadood baa dhulku abaar ahaa oo weli waxaan haday shan sannadood oo beer la fali doonin waxaana la goosan doonin oo ilaah wuxuu hortiina ii soo diray inuu dadkiina qaarkood idinku reebo oo wuxuu idin badbaadiyo oo uu idin badbaadiyo kuwa fara badan oo baxsada haddaba sidaa daraaddeed idinka ma ahan kii halkaa ii soo diray laakiin wuxuu ahaa ilaah oo isagoo fircoon buu aabbe iga dhigay iyo sayidkii dadka guriga oo dhan iyo taliyahii masarka oo dhan dhaqsada oo aabbahay u kaca oo waxaad isaga ku tirahdaan wiilkaagii yuusuf wuu kugu soo wuxuu kugu soo yidhi ilaaha wuxuu iga dhigay sayidkii masar oo dhan ee soo dhaadhacay oo kii kaley hana raagin oo waxaad degi doontaan dhulka la yidhaahdo gooshen oo waxaad ii soo dhowaan doontaan adiga iyo caruurtaada iyo caruurtaada caruurtooda iyo adigaaga iyo lo-daada iyo waxa aad haysatid oo dhan oo halkaasaan kugu qori doonaa waayo weli waxaan hadhay shan sannadood oo abaar ah waaba intaasoo aad gaajootaan aad adiga iyo reerkaaga iyo waxa aad haysatid oo dhaanba oo bal eeg indhahiina waa arkaan iyo dhegaha walaalkay boryamen inuu afkaygi yahay kan idinka hadlaya idinku waxaad aabbahay u sheegtaan ammaantayda aan masar ku leeyahay oo dhan oo wixii aad aragteen oo dhan oo dhaqsada oo aabbahay halkan keenay markaasuu walaalkiis baxyameen hortiisa dhab yidhi wuuna ku dul ooyey baxjameen qoortiisuu ku ooyey markaasuu wada dhunkaday walaalihiis oo dhan wuuna kululaaday wuuna ku dul ooyey dabadeed walaalihiis baa la hadlay isaga taasi waa sida ay ugu qoran tahay kitaabka towraadka uu nebi muuse bal raximallah uu qoray intaas iyo waxaan idin leenahay dhegeysi wanaagsan dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaaliyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesidaacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo daradey iqraay nafta daalare laydaran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalare laildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay daradey iqraay nafta daalare laydaran jacayl waa u tiirnaxo daradey iqraay nafta daalare laildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taagahay
qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo